waxau halkana sheekhu inooga hadlayaa xaalado aanay habboonayn inuu qaadigu xukmo ay karaahiye tahay waana xaalad kasta oo khuluqiisu iyo dabiicaddiisu ay isbedeli caqligiisa yacni kaamilnimadiisa iyo fikirkiisina aanu toosnayn markaa kow waa xaalat alqadab marka uu cadhaysan yahay oo wuxuu dhigan yahay in marku ama ilaahay dartii ha u cadhoodo ama lixadi nafsi ha u cadhoodee inaanay habboonin u xukumaa culamada qaar ba waxay leeyiin lixadi nafsihi uun markuu u cadhoodo ayuunbay cadhadaasu maanta wax la xukumayna ti hadduu lilaahi u cadhoodo ayada wuu xukumaya waayo had iyo gooraalo dee xukunkaas iyo waxaasi wax ka cadhaysiiya waayi maayo cadha waayi maayo nabiguna sala allahu alay slm wuxu uhi yaanu xukumin midna laba qof isagoo cadhaysan waxa kale oo markaa iyadana habboon inuu xukumo xilliga kulaylka iyo qabowga daran jiro iyadana qofkii wuu qarqarayaa fikirkiisii iyo maskaxdiisiba wax kale ku mashquulsan ama yacni dee dhib iyo culays ayaa saaran xilli markaa tacab iyo daal uu ku jiro xilli murugo uu ku jiro xilli uu markaa farax ku jiro xilli markaa xanuunuu jiro xilli markaas hame iyo markaas ay waxayaan ama xilli markaas uu ooman yahay ama xilli markaa gaaja ay hayso ama xilli markaas uu luloonayo iyo guud ahaan wax alliyaaliyo wixii khuluqiisa iyo dabeicaddiisa markaas xumaynayey oo dhan baa iyaguna markaa la mida haddii markaas dee ay axdaadi hayaan baa lami kaadi ama saxaro ay hayso haddii markaa cabsi ay hayso oo kale haddii markaas uu arrimahaa khilaafo uu xukumana yacni xukunkiisi waa fulayaaye yacni waxa wanaagsan oo markaa xukunka inuu iska daayo ee wax markaa mancinaya maaha wa yukrahu alqadaa ayaa la kasiya xaalata alqadab cadhaa xilligeed walxarri kulayl walbardi iyo qabow ashadiidi ee daraa wa tacab iyo daal waalxusni iyo murugadii wa suruuri iyo faraxii walow jaaci iyo xanuunadii ka maradin waaba xanuunkii washiddati wa shahwati aljimaaci iyo jimaac markay markaa shahwayaham u hayso wa fidaaoonkii waljuuci gaajadii xaaladeedii wanucaas iyo xaaladii lulmada iyo wamaa yusii'u khulqahu wixii dabeicaddiisa xumaynayay linnaasi dadka wixii u xumaynayay dabeicaddiisana oo dhanna waaw karaahi inuu wax ku xukumaa wamaa lahu ma sugnaan in yas'ala aladii duci calayhi kii wax lagu sheegtay inuu weydiiya uma sugnaanin ilaa bacda kamaalilmuddaci mudicigu ilaa bacda dacwo lmuddaci mudicigu intuu dacwadiisa dhammaystay mooyaane walaa lahu uma sugnaanin taxliifu inuu dhaariyo idaana kale markuu diido xataa yakuuna muddaci ilaa mudicigu noqdo fii daaka sa'ala mid weydiistay walaa yulaqinu xujatan liwaaxid inu laqini maayo walaa lahu tacanutun canaan fi shaahidi inuu markaa ku canaanto uu ku adkaadana uma sugnaa bal xaysu goortii qad uhbitat la sugo cadaalatuhu bian yusakaa waaba in la tasgeeyee juwisat waa la banay shahaadatuhu markhaatigiisa walam tajuz ma bannaana calaa caduwin in markaa markhaati qofuu cadow ku yahay uu ku furay loo qaada ma bannaan bal lahu inuu furaa waa u bannaan tahay wa cagsahu sidaa cagsigiina ijcal yeel farcahu iyo wa aslahu faraciisa iyo asalkiisana sidaa cagsigeed ka yeel waxau sheekhu leeyahay halkanna masaa'il markaa ku tacalluqda aadaabta qadaha ayuu inooga gelayaa wuxuu leeyahay qaadiga uma bannaana inuu muddaca calayhiga wax weydiiyo ilaa dacwadda mudducigu intay dhammaatay mooyaane oo marka ay hortiisa soo fadhiistaan yaa mudduciyaba odhan ka mudducigaah ayuu odhan dacwi oo sheega waxaad sheeganayso muddaca calayhiga ka wax loo sheeganayo wuxuu u gudbi karaa uun marka uu kani dacwadiisa dhamayso markuu kani dacwadiisa dhammaysto ayuu odhanayaa ka jawaab haddii waxa kaloo ayana mudda caleyh la dhaarin maayo haddii dhaari markaa ay ku soo jihato ilaa intuu mudducigu yidhi ii dhaari mooyaane haddii uu ka hor iska dhaariyana dhaartaa wax ictibaaro yeelanaysaa ma jirto waa inuu isagu idhahdaa ii mari ila inuu ka daayana waa yeelan karaa uu ka dhaafo inuu markaa marsadana isaga ayaa xaqu leh waxaa kaloo adaabta ka mid a inaanu qaadigu xujo labadan qof ee doodaya aanu u laqimin oonu odhanin war sidaa iyo sidaa dheh ma sidaa iyo sidaasaad ujeedda aanu odhanine waa inuu wuxuu markaa sheegto uun dhegaystaa waxaa kaloon u sugnayn inaanu ku adkaanin oon u dhibin shaahidkiiyo markhaatiga saad u ogaatay waxaan maxaad ku ogaatay yani waan ku xuli doonaa yacni hanjabaad markaas inaanu ku dhufanin qofka markhaatigaa taasoo markaa loo fahmayo inuu markaa labada midkood uu la socdo oo cadaalad darra u samaynayo bal goor alliyaaliyo goortii la sugo cadaaladda markhaatiga ee la tasgeeyo waa in markhaatigiisa markaa la socodsiiyaa oo uu markaa qaatay uu ku dhaqmaa waxa kale oo iyanaa adaabta ay arrimaha ka mid a inaanay shahaado bannaanayn qof cadowi cadowgiisa inuu ku furo laa tuqbalu shahaadatu dii khamrin calaa akhiihi khimrin qof xiqdi iyo qillu leh oo markaas u hayo qofkan kale inuu markhaati ku furo looma ogola waayo tuhmad baa ku sugan bal waa bannaan tahay inuu u furo inuu wax ku furo dhiba ayaan la ogolay inuu u furo waa u bannaantahy oo shahida alanaamu bifadliha xata alcidaau walfadlu maa shahidat bihi alacdaau wuxuu cadowgaa uu ku furaa fadli weeyaan cadowga qofkana waxaa la odhan karaa qofka faraxiisana ka murugooda murugadiisana ku farxaa marka waa cadaawadda diiniga ah ee daahirka ah ee muuqataa waxa kale oo aan la aqbalaynin waalid ama walad inuu waalid waladkiisa u furo ama walad waalidkii u furaa baanu bannaanayn oo dee tuhmaad baa jirta waxaanuu inankiisu u furayo aabbihii ama aabbihii inankiisa u furayo dee waa waxoodii isku soo noqonayoun markaa waa low laakiin calayhi aabbuhu inankiisa wuu ku markhaati ka karaa wax lagu haysto wuu ku furi karaa inankuna aabbaha wuu ku furi karaa laakiin isu furid isku furid iyo isu furid ayay kala tahy isu furid lama ogol laakiin isku furid waa la ogol yahay oo wacagsa ijcal farcahu wa aslahu waa halkaa uu leeyahay wamaa lahu uma sugnaanin qaadiga an yas'ala aladii duca calayhi ka lagu sheegtay inuu wax weydiiyo ilaa bacda dacwa almuddaci muddacigu intuu dacwadiisa dhammaystay mooyaane walaa lahu taxliifuhu inuu dhaariyana ma sugna idaa nakala marka uu diido markuu diido dhaartii xataa yakuuna almuddacii ilaa muddacigu noqdo fii daaka kaa sa'ala mid weydiistay walaa yulaqinu u laqini maayo xujatan liwaaxidin midna u laqini maayo walaa lahu tacanutun ku adkayn iyo canaasho fi shaahidina uma sugnaan bal xaysu goortii qad usbitad la sugo cadaalatuhu bian yusakaa waaba in la tasgeeye markhaatige juwisat waa la banay shahaadatu markhaatigiisa walam tajus ma bannaana calaa caduwin cadow inuu ku furo uma bannaana bal lahu inuu u furo ayuu leeyahay waa cagsahu sidaa cagsigeedna ijcal farcahu waa aslahu farac iyo asalkiina sidaa cagsigeed ka hel oo cadowgii waxaa la furay waxaa la baneeyey inuu u furo laakiin inuu ku furo lama banayn waalidkii asalkii farcuna waa sidaa cagsigeedoo inay ku furaan waa loogolaya lakiin ay isu furaan lama ogola marka way iska soo horjeedaan wayaxkumu lqaadii qaadigu calaa man haaba wuu ku xukmin iljaxdi diidmo uu diiday walyaktub bihi kitaaban ha qora yunhii uu gaadhsiin liqaadi beldati almatluubi kan la dooni beledkiisa qaadigiisa u gaadhsiiyo maa kii qad jaraa fii daalika almaktuubi kitaabkaa la qoray wixii ku qornaa uu gaadhsiiyo maca shaahidayni laba markhaatiyo yashadaani ka markhaati kaca bilqadaa qadaha walyacmal ithaanii ka labaadna ha ku camal falo bikulli maqtadaa wax alliyaaliyo wuxuu keenay oo dhan ha ku camal falo waxauu sheekhu leeyahay halkana wuxuu inooga warramayaa xukmu alqadaa cala alghaa'ib qof maqan xugunkii waana mid bannaan haddii kani uu markhaati haysto mudduciguna uu sheeganayo waxaa inuu dafirsan yahay hadduu ilaa wii qirsanya dee ka doonan weeye ee ima qirsana markhaatigeedii caddaynteediina waan haystaa haddii uu yidhaahdo waa laga dhegaysanayaa waxa uu leeyahay sheekhu qaadigu wuu xukmin ciddii maqnaatay diidma iyo dafiraaday dafirsan tahay waxaanaanu ugu xukmin marka uu dabeetana markhaatiyadiiyo wax liyaaliyo wixii oo dhan qaado wuu xukmin oo dabeedna marka uu xukmiyo qoraal ayuu ku samayn qoraalkaana wuxuu u gudbinayaa kan la doondoonayo ee maqan beledkiisa qaadiga jooga wuxuu markaas u qorayaa u gaadhsiinayaa wax alliyaaliyo wixii dee halkaa markaa ka dhacay isagoo laba markhaatina qoraalka iyo waxa dhacayba markhaati gelinaya dabeedna sidaa markuu ku soo gaadhay markhaatiyahaasna ay u furaan qaadiga labaadna waxaa laga maarmaan ku noqonaysaa inuu ku camal falo oo uu ku dhaqmo wax liyaaliyo wixii halkaa ku qoran oo wuxuu dhan hebel baa noo yimi wuxuu sheegtay hebelka maqan ee agtaada ku negi deyn caynkaa iyo caynkaasa waanu xukumay markhaatigaasaan ugu xukumay wixii weydiisay inaan kuu soo qoro kitaab waan ka ajiibay xuunka laba markhaati baan u sameeyo hebel iyo hebel ah dabeetana waa shaanbadaynaya laba markhaatina waa maragelinayaa dabeetana sidaasuu ugu dhiibayaa sidaasuu markaa ugu xukminaya ayuu ugu dhaqmayaa wa yaxkumu alqaadii qaadigu waa xukumaya calaa man haaba qofka maqnaaday liljaxdi diidma iyo dafiraadu dafirsan yahay buu ugu xukmin walyaktub bihi kitaaban ha qoraynhii uu gaadhsiiye liqaadii beldati lmatluubi kan la dooni beledkiisa uu joogo yunhii uu gaadhsiiye liqaadii bel liqaadii beldati lmatluubi kan la dooni beledkiisa qaadigeeda ayuu gaadhsiin maakii ayuu gaadhsiiyey qad jaraa fi dalika almaktuubi kaa la qoray ku dureeray ee ka dhacay maca shaahidayni laba markhaati ayuu la diri oo yashdaani bilqadaa qadaha ka markhaati kaca walyacmali haanihi ka labaadna ha ku camal falo bikulli maqtadaa wax allayaaliya wuxuu keeno xukunkaasi waa inuu markaas ku dhaqmaayo uu ku camal falaa ayuu sidaa ku socodsiiyaa baabulqismati qaybintii ayuu baab yahay waa qaybsigii dadku markaa waxay wada lahaayeen ay markaa kala qaybsanayeen tamyiizu bacdi alansibaa'i min bacd waa nansibyada barhkoodao barhka kale laga saaro qasaam waa kaa dadka wuxu qaybinayaa idaa xadara alqismata ilaahay baa yidhi markay soo xadiraan qaybinta xooliyo dhaxalkii la qaybinayo dad qaraaban waxba kulahayn wax laga siiya baa ilaahay yidhi waxaa kaloo sugan nebigu inuu qhanaa'imta u qaybin jiray dad kale waana shay markaas loo baahan yahayoo dee dadka markaa shuraakada ay wax isugu jiraani inuu mid weliba markaa milkigiisa si dhammaystiran ugu tasarufo oo wixiisoo gaara uu helo mushaarakada xun iyo gacmaha ay isweydaaranayana uu ka samata baxaa mid markaas loo baahan yahay weeye wamanka dacaa u yeedha shariikahu shariigiisii liyaqsima si ugu qaybiyo wixii liyaqsima si ugu qaybiyo maa shay laa yaduru aanu dhibaynin qasmuhu qaybintiisu falyaqsima ha qaybiyo biqaasibin waxaanay ku casilaysaa qismadaasi qaasim qaybiye mukalafin oo mukalafa xorin oo xore dakarin oo lab yakuunu cadlan kaasoo caadil noqon xaasiban oo xisaabta yaqaana laa man kafar mid gaaloobay maya fa in aqaamaa qaasiman haddii ay keenaan lam yaftaqir u baahan maya fii kownihaa saxiixa inay noqoto qismadaasi mid saxiixa ah limaa dukir waxaa la soo sheegay ow kaana fi lmaqsuumi maa yuqawamu wax la qiimayn baa ku sugan fa biijtimaaci qaasimayni laba qaybiyo kulankood baa yuqsamu lagu qaybin wa bacda an tucaddala alajzaa'u ajzaadiya qaybintii laysu dhigay kadib fa fii riqaacin warqado ayaa tugtabu alasmaa'u asmaada lagu qori tudooju kullu ruqcatin ruqcad kastiiyo warqad kasta bishamcihi shamc baa la gelin walyukhrijuu ha soo saaraan likulli juzin juz la arkana ruqca warqad ayaa markaas loo soo saaraya sheekhu waxa uu leeyahay labadii qof ee wax wada lahaa haddii mid ka mid ahi uu shariigiisii ka dalbo inuu qaybiyo waxaan qaybintiisa dhibaato ku jirin dee lacag bay isugu jirtaa soog bay isugu jira raashinbaa isugu jira daaraa isugu jira dhulbaa isugu jira wax dhibi kuma jirto ha la qaybiyo falyuqsamaa ha la qaybiyo ama falyaqsimaa ha qaybiyo qofkaas oo inuu ajiibaa waa shay lagama maarmaana maxaa yeeley wax darar iyo wax dhibaato ah ayaan ku jirin markaa waa lagu ijbaari xataa hadduu dido waa lagu qasbo qismaduna waxay ku xasilaysaa hal qaasimahoo imaamka ama qaadigu uu magacaabo waxaanu noqonayaa mid lab wuxuu noqonayaa mid baaliq oo caaqilo mukalafa wuxuu noqon mid xora wuxuu noqon mid lab wuxuu noqon qof caadila wuxuu noqon qof xisaabta yaqaana oo mukalaf baynu nidhi sabi iyo majnuun toona waxba qaybin maayaan xorna waxba qaybin maayo ruuxii dumar ahana waa la mid caadil waa inuu faasiqna isna waxba qaybin waayo inuu mid waxoogay raacsado ayaan laga aamin noqon inuu hadhowta ilah waxoogayaan kusoo raaciyey ayaan rabaa xaasib waa inuu yahay qofku xisaabin karaya haddaan waxba xisaabin karaynin isagana oo aanu laba laba ugeyn karaynin iyadana qaasib ma noqonayo haddii haddaba qaasimku aanu ahayn mid xagga qaadiga laga keenay ee qof bay yidhaahdeen haynoo qaybiyo qaasim ayay markaa keeneen inay qismaha saxiix noqonayso loo baahan maayo shuruuddaa markaa aynu soo tilmaanay loo baahan maayo e waayo wakiil buu ka noqonaya keliya waxaa la shardiyaa un dee inuu baaliq caaqila yahay sabigii iyo majnuunkii dee waxba iyaga loo diran maayo haddii waxaan la qaybinayo uu ku jiro wax la qiimayn laga maarmi maayo laba qaasim oo kulma laga maarmi maayo masalan dhul baa la qaybinayaa dhulkaa la qaybinayo masalan dhinac ayaa guri ku yaallaa ama dhinac baa berkedi ku taal ama dhinac baa ceel ku yaallaa ama waa dhul kala qiimo badan oo dhinac baa wajahada dhinacna wajahad maaha dhinac baa biyaha u dhow waa beer dhinacna uma dhowaa dhinac baa markaa ciid wanaagsan dhinacna waa ciid xun tahay mar haddii ay sidaa tahay oo qiimayn aan laga maarmaynin waa in laba nin ay noqdaan iyo wax ka sii badan oo maxaa la samaynayaa dee gurigiibaa masalan markuu dhinaca raaca la qiimeynaya waxa le gurigan waa imisa waa kun dollar dee shan boqol baa ka qaatay miga kii kale loo celinayaa ceelkiina iyadana sidaasi leg weeye haddaba wuxuu sheekhu yidhi intii ajsaadii iyo qaybihii laysu dhigay dabadeed oo ajsaadii masalan laba qof baa qaybsanaya laba qaybood baa laga dhigay saddex baa baa qaybsanayay saddex isleeg ayaa laga dhigay warqado ayaa saddexdii nin magacyadooda lagu qori dabeetana ama shamac baa la gelin ama dhoobaa la gelin oo la marin si markaas aan loo garanin dabeedna saddexdii oo magacyaal ku qoran yihiin oo markaa ama dhoobada ama shamacaa la mariyey ayaa la odhanayaa saddexdii qaybood oo dhulka laga dhigay ama saddexdii guri ayaa la odhanayaa guriga lambar kaale guriga lambar one warqaduu soo saara baa laleeyahy markaasaa warqadii lasoo saaray dabeedna waa la furaya hebelkii usoo baxay ayaa qaadanay haddana waxaa leeyahy guriga lambar two warqaduu soo saara haddana warqadii waa la soo magaca ku qoran ayaa la siin markaa marar waxaa lagu qoraa warqadaha magacyada mararna waxaa lagu qoraa qaybaha oo masalan halkaa magacyadu kaga qoran yihin baa waxaa la samayn karaa in one iyo two iyo tiri dhulkii ama guryihii one iyo two iyo tiri inta laga dhigan warqadaa lagu qoro dabeetana nin baa la odhan hebelow halkaa istaag waar hebel u soo saar warqad hebelkii dabeetana warqadii baa loo saaray waxaa usoo baxay lambartu waxa la odhan hebelow qaado labadaa qaabba waa la sameeyaa wuxuu ihi markaa sheekhu waman dacaa qofka ugu yeela shariikahu liyaqsimaa si u qaybiyo maa shay laa yaduru aan dhibaata ku maa shay laa yaduru qasmuhu dhibti qaybintiisu aanay dhib keenin falyaqsima ha qaybi laakiin maqsin yar oo aan laba laga kala dhigi karaynin ka yidhaahda inoo qaybi laga yeeli maayo biqaasimin waxaanay ku xasilaysaa qismadii biqaasimin qaybiye mukallafin oo mukalafa xorin oo xor ah dakarin oo lab yakuunu cadlan kaasoo caadilna noqon xaasiban kaasoo xisaabiyo o xisaabiya laa man kafar mid gaaloobay maya fa in aqaama qaasiman haddii ay qaasim oogaan oo ay keenaan labadooda lam yaftaqir u baahan maayo fii kowniha saxiixa inay qismada saxiixa noqoto limaa dukir waxaa la soo sheegay ee shuruudda ah aw kaana fi lmaqsuumi maa yuqamuun wax la qiimayn baa ku sugan fa biijtimaaci qaasimayni laba qaasim kulankood baa yuqsamu lagu qaybin wa bacda an tucadala alajzaa intii ajzaada laysu dhigay fa fii riqaacin warqado ayaa tugtabu lasmaau lagu qori tudraju waxaa la gelin kulu ruqcatin bishamcihi shamc ayaa la gelin waliyukhriju ha soo saaraan dabeed likulli jusin qayb kasta ruqca warqad ha u soo saaraan ilaa asmaadii baa ku qoran baabudacwaa dacwadii iyo sheegashadii ayuu baab yahay addacwa waxaa la idhaha aطalabu watamani waa doonid iyo diilashu walahum maa yaddacuun waxay doonaan bay leeyihin waidaa ducuu ila allahi warasuulihi yaxkuma baynahum idaa fariiqu minhum mucriduun marka loogu yeedho alla iyo rasuulkiisa si uu kala xukmiya munaafiqiintii bay ahayn koox ayaa jeesan wain yakum lahum alxaqu ya'tuu ilayhi mudciniin hadduu xaq uu sugnaadayna iyagoo hoggaansan ayay iman waxaa kaloo nebigu sala allahu alayhi wasalam yihi low yucطa annaasu bidacwahum la dacaa naasu dimaءa rijaali wa amwaalahum dimaءa rijaali wa amwaalihim walaakina alyamiina cala almudaca calayhi haddii dadka la siinayo dacwadooda un lagu siinayo waxay sheegtaan un sheegashadaa lagu siinayo dad baa waxay sheegan lahaayeen rag dhiigood iyo xoolahood laakiin dhaarta muddacada ayaa lagu leeyahay muddacigana bayinaya markhaati baa lagu leeyahay muddacaligana dhaar walaakina albayinata cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar bayinaya markhaatina waxaa lagu leeyahay muddaci yamiintuna waa ciddaa inkaartay ee kahortiba ee diiday muddaci waxaa la yidhaha kaa qowlkiisu sida daahirkee muuqata u khilaafsan yahay muddacalayguna waa ka uu waafaqsan yahay ama mudduci waa ka hadduu aamuso laga hadhayaan cidi haysan muddacaleyna waa ka hadduu aamuso aan laga hadhayna isaga mar walba la daba joogo waalmuddaci mudduciga ka wax sheeganaya in kaana macahu bayina haddii markhaati u haysto falyaxkum ilqaadi lahu bilbayina bayinada ha ugu xukmiyo aw lam yakun ma haysa markhaati falyaxlif iladii duci calayhi ka lagu sheegtay ha dhaarto aw yarudduha lilmuddaci ama muddaciga ayuu ku celin fabilyamiini ayuu yastaxiqu ku mudan ma dacaa wuxuu sheegtay wain abaa hadduu diidana faqowluhu lan yusmaca hadalkiisa lama maqlayo waxau sheekhu leeyahay muddaciga haddii uu haysto markhaati u caddaynaya waxa uu sheeganayo waa in qaadigu ugu xukmiyaa bayinada iyo markhaatiga waa inuu ugu xukmiyaa waa haddii markhaati wixii furay oo cadaaliin ay yihiin haddaanu u sugmin wax markhaatiye falyaxlif iladii ducaa caleyh ka lagu sheeganayo ee muddacalahaygia ha dhaarto amaa wuxuu ku ceshan karaa dhaartii muddiciguu ku ceshan karaa inuu hadda ii dhaaro adigu adaa sheeganaya ee ii dhaaro ayuu leeyahay dhaartaa marka uu mare marduudadaahee lagu celiyey baa muddicigu waxaanu sheeganayay mudanaya ee nukuulka iyo diidmada uu diiday kaasi ku mudan maayo hadduu haddaba yemiintii marduudada ahaydna diido oo yidhahdo ma dhaaranayo aniguna fa qowluhu la yusmaca hadalkiisa lama maqlaya markaa iska teg baa markaa la leeyahy ile mar haddii markhaati aada weyday ninka kuuhina iigu dhaaro oo aada ugu dhaaran weyday iska teg baa la leeyahy markaa mar kale markaa lagu soo celin maayo kii mudacaa calayhiga ahaa mar kale lagu soo celin maayee halkaas ayay istaagaysaa walmuddaci in kaana macahu bayina hadday ahaatay markhaati u hayso falyaxkum ilqaadi lahu bilbayina qaadigii bayinaha ugu xukmiyo aw lam yakun bayina iyo markhaati uma sugnaanin falyaxlif iladii duci ka lagu sheegtay ha dhaarto falyaxlif iladii duciya caleyhi ka lagu sheeganaya ha dhaarto aw yarudduha lilmudicii buu ku celin fabilyamiini dhaartaa lagu soo celiyey buu yastaxiqu mudicigu ku mudanaya madaca wuxuu sheegtay waynabaa hadduu diidana faqowluhu lan yusmaca hadalkiisa lama maqlayo walow tadaacayaa inaani caynan hadday sheegtaan macahumaa la jirkooda ay hayaan taxaalafaa way dhaaran waqusimat calayhimaa waana loo qaybin waman qofka calaa afcaali nafsihi nafdiisa ficiladeeda xalafa ku dhaaran batta alyamiina dhaarta wuu jaray mutlaqan iyadoon la kala qaadin kamaa wasafa siduu markaa sifeeyey ee uu ku hadlay aw ficli shaksi gayrihibuu ku dhaaran fa in nafaa hadduu waxaasi nafyuu reebayo kafaahu waxaa ku filay nafyu cilmihi ogaantiisa inuu anfiyo id xalafa marka u dhaaran waxau leeyahay sheekhu ou halkana inooga hadlayaa taasi waxay muddaciyo mudda calayhi waxaa jira mid la yidhaha mutadaaciyaan laba ayaa waxay sheeganayaan cayn macoodahoo mid waliba dhinac haysto wax markhaatiyana ma haystaan mid waliba wuu dhaaran waana loo qaybin markaa markaana waa loo qaybinayaa haddii ay caynta midkood hayo caynta midkood ayaa haya وإن تكن مع واحد فقد حكم له بها مع اليمين المنحتم labadoodii ma wada hayaan cayntii mid baa haya bayinana midkood ma hayo waa loo xukmin oo kaa haya ayaa loo xukmin oo yemiin munxatima waajiba ayaa loo raacinaya inay milkigiisii tahay waayo yadan iyo gacantan ee asbaabta murajaxada ayay ka mid oo waxay rajaxaysaa dee waxaanu gacanta ku haya inuu isagu leeyahay halkanna waxau inooga hadlayaa qaacida ay leedahay dhaartuyo ah qofku dhaaranaya hadduu ku dhaaranayo afcaala nafsihi wuxuu sameeyey waxaanu samayn isbaad iyo nafyi midkay doontaba haato yacni dhaarta wuu goyn oo sidii markaa uu ku sifeeyey ku hadlayey ayuubuu ku dhaaran oo wallaahi waxa inaan sameeyey iyo wallaahi inaanan samaynin xalafa cala albati waalqaطci bimacnaa go-naan ayuu ku dhaaranaya waxaa waan sameeyey waxaa maan samaynin laakiin hadduu ku dhaaranayo ficla hayrihi buu ku dhaaranayaa haddii ficlulhayrkaa wuxuu hayrkaa sameeyey ihbaat yahay iyo wuxuu sugayo xalafa cala albati waalqaطci buu ku dhaaran oo dee qofkanoo waxaan samaynayaa wuu arki karaa wuu daalacan karaa wallaahi inuu waxaa sameeyey baan ku dhaaranaya ayuu odhanayaa haddiise nafyi uu yahay oo waxaanu samayn ay tahay wuxuu ku dhaaranaya nafyulcilmi waxa la yidhaha wallaahi inaanan ogeyn inuu waxaa sameeyey waayo inaanu qofkaasi waxaa samaynin inaad daalacataa way adag tahay weligiiba inaad la socotay ayaa ay noqonaysaa ood markaa gaadh ka haysay sidaa darteed wuxuu ku dhaaranaya nafyulcilm waxa uhi sheekhu walow tadaacayaa hadday isu sheegtaan ihnaani laba caynan macahumaa cayn ay hayaan ayay isu sheeganayaan taxaalafaan way dhaaran waqusimad calayhima waana loo qaybin wa in takun haddii ay hata maca waaxidin mid haddii ay la jirto cayntii nafaqadoo keliya xukima lahu bihaa waa loogu xukmin maca alyamiin ilmunxatim dhaar markaa go-an ayaa loogu xukmin oo dhaar buu raacin waman qofka calaa afcaali nafsihi xalaf afcaasha nafdiisa ku dhaarta ee wuxuu isagu sameeyey ku dhaaraya batalyamiina wuu jari mutlaqan iyadoo ama nafyi haato ama isbaat ha ahaato kamaa wasaf siduu sifeeyey buu ku dhaaran ow ficla shaksin hayrihi shaksi kale ficilkiibuu ku dhaaran fa in nafaa haddii uu nafyino waxaasi nafyi uu yahay kafaahu waxaa ku filan nafyu cilmihi ogaantiisa inuu anfiyo id wakhtiga xalafa uu dhaaran ogaantiisa iyunbuu anfino wuxu odhan wallaahi inaanan ogeyn waxaa inuu sameeyey iyo in kale ayuu odhanaya macnaha waxa weeye xaggaa dhaarta aada looma fahmo waana runtii qaacide ay leedahay oo waa kuwa dee matniga abshaaciyi yidhaahdaa waman xalafa calaa afcaali nafsihi qofku hadduu ku dhaaranayo afcaasha naftiisa wuxuu isagu sameeyey amba waxaanu samaynin xalafa cala albati waalqaطci yacnii go-naan buu ku dhaaran oo wuxuu odhan wallaahi inaan waxaa sameeyey wallaahi inaanan waxaa samaynin xalafa cala albati waalqaطci waa taa oo waa tanuu leeyahy waman calaa afcaali nafsihi xalaf batalyamiina mutlaqan kamaa wasaf yacni dhaarta wuu jarayaa waayo isagu wuxuu sameeyey iyo waxaanu samayn mid walba dee isaga ayaa is og haddayse ficlulkhayr noqoto waxaanaad ku dhaaran ama ka dhaaran haddii ay tahay wax cid kala samaysay waxaa loo eegayaa inay ihbaat tahay iyo inay nafyi tahay haddii waxaasi ihbaat iyo sugid uu yahay wax la sugayo uu yahay calalbati walqaci baad ku dhaaranaysaayo dee inuu waxaa dilay inuu waxaa dhacay inuu waxaa sameeyey ayaa wallaahi abaad odhan waayo ihbaatka iyo sugiddu waa wax la daalacan karo oo la koobi karoo la arki karo laakiin hadday nafyi tahay oo masalan nin baa loo haystaa inuu wax dilay yacni waxaan ku dhaaranayaa inaanu dilin yani waxaad odhanaysaa ku dhaaran maysa inaanu dadu inaanu inaanun ogeyn anigu inuu dilay baad odhanaysaa wayo inaanu dilin ma ogaan kartid waayo dee miyay suurtagal tahay ilaa maalintii uu qofkaasi dee ama qaangaadhay amaba uu dee muddo kar noqday ilaa iyo maalintaa la joogo hadh iyo habeen inaad marnaba ka faaruqin oo aada og tahay inaanu dilin miyay dhici kartaa waa maya marka nafyintaasi waa mid aada iyo laxaad u adag oo aan suurtagal ahayn qofku inuu ogaado sidaa daraaddeed ayaa wuxuu odhanayaa waxaan ku dhaaranaya anigu inaanan ogeyn waxa inuu sameyey inaanan ogeyn baan ku dhaaranayaa masalan dee waalidkaa oo kalea wax loo sheegtay markhaatina waad waa la waayey marka inaanad ogeyn inuu waxaa sameeyey inuu waxaa qaatay ayaad ku dhaaranaysaa markaa dabeetee shahaadaati shahaadooyinkii iyo markhaatiyadii buu u baab yahay shahaado waxaa la yidhahaa alikhbaaru can shayin bilafdin khaas ka waran shay laga warramo lafdi gaaran lagaga warramo ayaa la yidhaahdaa ilaahay baa yidhi walaa taktumu shahaada waxa markhaatiga ha qarinina baa ilaahay yidhi waxaa kale oo ilaahay yidhi kunuu qawaamiina lilaahi shuhadaa bilqist waxaad noqotaan kuwo alla dartii u qumo markhaati ka gala cadaaladda waxaa kaloo ilahay hi wastashiduu shahidayni min rijaalikum laba markhaati oo raggiina ka mida barageliya waxaa kaloo nin saxaabiya u ku lahaa laysa laka ilaa shaahidaaka ow yamiinu yacni kuma sugna labadaada markhaati iyo dhaartiisa mooyaane ama dhaartaada mooyaane waxaa kaloo nebiga la weydiiyey markhaatiga wuxuu ku yidhi qofkii weydiinayay cadceedda ma aragtaa markaasuu yihi haa wuxuu ihi sidaa cadceedda aad u aragtoo kale waxaad u arkayso eed u garanayso uga markhaati kacdii kale iskaga tag markaa shahaadada arkaanteedu waa shaahid waa kii maraga ah mashhuudu lahu kii loo marakacayey mashhuudu caleyh kii lagu marakacayey mashhuudu bihii shaygii la furayey iyo siiqa wuxuu ihi markaa sheekhu walam tajus ma banaano shahaadatun markhaati in lam najid haddaynaan helin macahaa la jirkeeda shuruudan khamsa shuruud shana oo fiima shahid qofka markhaatiga furay loo shardinayo faxaysu goortii kaana wahdo musliman muslim mukallafan oo mukallafa kaana xoran wahdo daa cadaalatin oo cadaalow saaxiiba kafaa waa ku filay waalcadlu ma weeye lam yartakib aan ku dhicinen fulin kabiira dembi weyn walam yakun aan ahaanina mulaasiman sagiira dembi yar mid laasimayo walam yakun aanan daa bidcatin bidca mid saaxiibo bihaa ayaa dad musiiba loogu nisbeeyey lilfisqi fisqi loogu nisbeeyey ma'muuna aladaa waa inuu yahay dhibtiisa mid laga aamin yahay idaa qadib markuu cadhoodo wa tarkuhu inuu ka tagaa la shardiya alradaa'ila almusii'a waxyaalaha xunxun ee xumeeya dadka la midkaa xirsan waa inuu yahay mid ku dadaala cala almuruu'a muruu'ada iyo sharafda kuwa la midkaa waa inuu yahay qof daa'ima oo ilaaliya waxa uu sheekhu leeyahay markhaati ma bannaana oo markan markhaatiga la gudayo ma aqba lama aqbalayo haddii aan shuruud shana laga helin qofkan markhaatiga furaya kow waxaa shardiya islaam markaa hadduu gaal markhaati furo qof gaal iyo qof muslim midku doonaba ha ku furaye markhaatigiisa lama aqbalayo ilaahay baa ihi waashiduu dawee cadlin minkum laba cadaaladu saaxiiba marageliya baa ilaha yidhi gaalkuna caadil maaha inagana mid maaha afsaqu lfusaaq weeye wayo ilaahay buu ku been abuuranaya inuu khalqigiisa ku been sheegana lagama aaminaha waxaa kale oo laga maarmaana inuu mukallaf iyo baaliq caaqila inuu yahay oo shahaado sabi iyo majnuun midnaba la aqbali maayo waxaan idhi waa inuu xor waa inuu yahay shahaadad addoon isagana lama aqbalayo macna alwilaaya ayay markhaatiyan gudidiisu ay xambaarsan tahayoo isaguna wilaayo waa laga salbiyo shaqo kuma laha cadaalad baa shardiya ee faasiq shahaadadii lama aqbalayo in jaa-akum faasiqun binabayn fatabayanuu baa ilahay iska hubsada markaa shuruudda ayaa laga maarmaan u ah shaahidkii waana inuu weliba qof caadila waa inuu yahay oo caddaalo leh haddaba cadaaladii waxaa markaa loo eegayaa iyadana arrimo oo waxaa la odhanayaa caadil waxaa noqonaya qofkii aan dembi weynna ku dhicin dembiyada yaryare sakaa'irta la yidhaahdana aan laasimin oo dembiyaalka waaweyn ee kabaa'irta la yidhaahdo waa inuu ka dheeraado isla markaana waa inuu dunuubta yaryare sakaa'irta la yidhaahdana waa inaanu caadaysanin oo aanu laasimin waa inaanu noqonin qof bidcoole ah oo bidcana fisqi loogu nisbaynayo qof markaa aan ku dhicin oo aan ku sugnayn waa inuu yahay bidco markaa lagu faasiqnimo xukminayo waa inaanu ku sugnayn waa inuu yahay ma'muun alghadab markuu cadhoodo mid laga aami yahay oo markaas aan qowl zuura aan odhanaynin hadduuse qof markaa markuu cadhoodo aanis hanan inuu yahay isagana laga aami noqon maayo oo markhaatimo gelayo oo caadil noqon maayo waana inuu markaa muxafid yahay muruu'ada dadka lamidka dhaqankooda waa inuu ilaaliyaa oo radaa-isha musii ah ee xumaynaya waxyaalaha xumaynaya dadka la midkaa waa inuu ka dheeraada waa inuu muruu'ada iyo sharafda iyo akhlaaqda iyo dhaqanka dadka la midkaah ay leeyihiinna waa inuu yahay mid ilaaliya walam tajus ma bannaana ayuu yidhi shahaadatun shahaada ma bannaana in lam najid macaha haddaynaan helin la jirkeeda shuruudan khamsa shuruud shana fii man shahid qofka markhaatiga furaya fa xaysu goortii kaana wada musliman muslim markuu noqdo shaahidku mukalafan oo baaliq oo caaqila wa kaana xoran waa hadadaa cadaalatin cadaalad saaxiiba kafaa waa ku filan yahay waalcadlu man weeye lam yartakib kabiira dembi weyn aan fulinoon ku dhicin walam yakun mulaasiman sagiira dembi yarna aan laasimin walam yakun daa bidcatin bidcana aan qof bidcoolana aan noqonine bihaa musiiba loogu nisbeeyey lilfisqi bidca fisqi loogu nisbeeyana aan ku sifaysnayn ma'muun aladaa dhibtiisa waa in laga aamiyey idaa qadiba markuu cadhoodo wa tarkuu ka tegitaankiisa ayaa iyana laga maarmaana alradaa'ila waxyaala xun almusii'a ee xumeeyey bimidlihi dadka isaga la midkaa xirsan xariisan waa inuu yahay mid ku dadaala cala almuruu'a muruu'ada iyo sharafda iyo dadka la midkaahi dhaqankooda iyo akhlaaqdooda faslun fi shahaadaati calaa xuquuqillahi wa xuquuqi alinsaan waa markhaatigii markhaatiyadii lagu markhaati noqonayay xuquuqda ilaahay iyo xuquuqda dadka huma alxuquuqu kulluhaa darbaani waa laba qaybood humaa xuquuqullaahi waalinsaani waa ilaahay xuquuqdiisii iyo dadka xuquuqdoodii taanihimaa kooda labaad halaathatu ashyaa saddex shay weeye fi tnayni laba minhaa ka mida tuqbalu nisaa'u dumar ayaa la aqbalaa fa kullu maa yaglibu fi rijaali ragga waxa u qaaliba wa kaana maqsuudan likayri lmaali maal waxaan ahayn in looga qastinayo kalqadfiba weeye waalaaqi iyo walwisaaya waljarxi waltacdiili waljinaaya fa shartu fii hubuutihi sugnaanshihiisa cadlaani waa laba qof oo caadilina laa binnisaa'i dumar may aslan aslahaan walal aymaani iyo dhaar midnaba soo geli mayso waxa uu leeyahay sheekhu xuquuqdu waxay u qaybsantaa lagu markhaati furayaa dhammaanteed laba waa xuquuq ilaahay iyo xuquuq bini aadmi xuquuqda insaanka haddaba oo inta badanta dhacdi waa saddex qaybood laba ka mida dumarku way soo galaan labana ma soo midna ma soo galaan wax alliyaaliyey wixii raggu ay taalacdaan inta badan ee ragga u qaalibkaa maqsuudkiiyo ujeeddada laga leeyana aanay xool ahayn waa qadafka markaa oo dee xad baa ka ratibmayey waa talaaqii waa wisaayadii iyo markaa qofkii loo mas-uulka looga dhigay awlaadda yar ee dadka majaaniinta waa jarxintii qofka la jarxinayay markaa la tilmaamayey markaas inaanu caadil ahayn waa tacdiilkii isagoo qofkii markaa la tacdiilinayo cadaaladiisa la sheegayo waa jinaayadii waxyeeladii waxa weeye sooceshigii iqraarkii markaa qofku zine iyo wax lamida qirinayay iyo wixii markaa la mid ahaa shardigu waxa weeye sugnaanshihiisa laba caadiloo nin ah ayaa loo shardiyaa mar haddii aynu sidaan nidhi dumarna markhaati kama noqdaan dhaarina ma soo gasho oo hal nin iyo markhaati iyo dhaarina soo geli mayso dumarna soo geli maayaan markaa laabinisaay aslan walal aymaani saas uga jeeda ilaahay baa talaaqa iyo rijcada iyo wisaayada iyo ku caddeeyey oo xuduudda iyo nikaaxa iyo talaaqa iyo waxay sunnuu ku tegey buuhi imaamu maalik inaanay ka markhaati kicin wixii macnaha la wadaagayeyna isagana waa la haleeshiyoona waxaa la yidhi isaguna waa la mid uma alxuquuqu xuquuqdu kulluhaa darbaani waa laba qaybood humaa xuquuqullahi walinsaani waa ilahay xuquuqdiisii iyo qofkii xuquuqdiisii taanihimaa kooda labadee xuquuqal insaanka ahay halaathatu ashyaain saddex shay weeye fi tnayni laba oo minhaa ka mida tuqbalu nisaau dumar baa la aqbalaa fa kullu maa yaqlibu fi rijaali wixii ragga u qaalibay taalacdaan wa kaana maqsuudan likayri lmaali maal waxaan hayn in looga qastiyo kaalqadfi iyo walaaqi iyo walwisaayatiba weyn iyo waljarxi waltacdiili waljinaaya fa shardu fii hubuuti sugnaanshihiisa loo shardiya cadlaani waa laba nin oo caadil inay ka markhaati kacaan laabinisaay aslan dumar ma soo galaan walal aymaani dhaarina oo dhaariya markhaatina ma soo gelayaan wa kullu maa yaalicu calayhi rijaalu waxay rag daalacdaan walmaqsuudu minhu lmaal ujeedada laga leeyana maaratay kalbeyci waa ibki walkhiyaar khiyaarki waliqaala celintii shaygii laysu celiyey walrahni waaldamaani iyo walxawaala fathnaani laba nin ayaa sugnaanshihiisa loo shardiyaa ow hintaani ama laba dumara oo maca cadlin dakar hal ninoo caadilan la joogo awilyamiinu ama dhaar maca cadlin muctabar intii caadil muctabar ah oo la ictiyaariyana la helay waxau sheekhu leeyahay halkanna kii labaad buu inoo ishaaray wuxu uhi waxa allayaaliyo wixii raggu ay taalacdaan ujeeddada laga leeyahayna ay tahay maal ujeeddada laga leeyahayna ay tahay maal looga qastinayo waa maxay waa iibkii waa khiyaarkii waa iqaaladii oo markaa dee qofki wixii ay kaleebseen loo celiyo waa rahantii waa damaankii waa xawaaladii fathnaani waxaa loo shardiyaa sugnaanshihiisa laba nin inay ka markhaati kacaan ama hintaani laba dumara iyo hal ninoo caadila ama yemiin uu muducigii dhaarta iyo hal caadilahoo shaahidahoo muctabarahoo la ictibaariyo oo ilaahay baa yidhi wastashhiduu shahidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulun wamar'ataan ilaahay baa yidhi laba markhaatiyo raggiinaa margeliya haddaan lahayninaan nin laba nin iyo nin iyo laba dumara waxaa kaloo xadiis ku soo arooray inuu nebigu qadaa bishaahidin wayemiin oo ku xukumay hal markhaati iyo dhaar weliba xoolaha ayay ahay taasina waa mid wuxu uhi wa kullu maa yatalicu arijaalu calayhi waxay dalacdaan walmaqsuudu minhu lmaalu waxa looga jeedanaa maqsuudkuna maaluu yahay kalbeyci iyo walkhiyaar iyo waliqaalaba weyn iyo walrahni iyo waldamaan iyo walxawaale fathnaani labaa loo shardiyaa nin sugnaanshihiisa ow hintaani ama laba dumar oo ma cadlin dakar nin caadilo la jooga awilyamiinu ama dhaar bacda cadlin muctabar nin caadilahoo la ictibaariyey intii la helay kadib wa kullu maa khasa nisaa wixii dumar ku gaara bilcaada kal xaydi waa caadadii waradaaci nugmadii walwilaada dhalmadii fa haabitun wuxuu ku sugmay bimaa madaa wixii inoo soo hormaray aw arbacin ama afar dumar laa bihnatayni laba maca yemiinilmudaci maya wuxuu sheekhu leeyahay waxa liyaariyo wixii dumar ku gaar ahaa ee raggu inta badan aanay daalacan waa caadadoodii waa nuugmadii iyo jaqsiintii naaska waa ridaacii ee waxaan le waa dhalmadii waa bikaaradii waa ceebihii markaa qarsoonaa wuxuu ku sugmayaa bimaa madaa wixii tegayoo laba nin wuu ku sugmayaa nin iyo laba dumarana waa ku sugmayaa afar dumarahoo gaarana uu ku sugmayaa laakiin laba dumara iyo muduciga oo dhaarta ku sugmi maayo oo waxaa zuhri baa waxaa laga wariyey inuu yidhi waxay ku sugnaatay sunnuhu inay bannaan tahay shahaadada dumarku wixii aan cid aan iyaga hayn aanay qaban sida dhalmada dumarka iyo ceebahooda iyo ah wixii markaa la wadaagayeyna ee arrinkaa la wadaagayeyna iyaguna waa la mid marka wuxuu yidhi wa kullu maa khasa nisaa bilcaada cadaan wixii dumar ku gaara kalxaydi iyo waradaaci nugmadii iyo walwilaada dhalmadii weeyaane fa haabitun bimaa madaa waxa inoo soo tegay buu ku sugnaan aw arbacin ama afar laa bihnatayni laba dumara maca yemiinilmudaci ku sugmi maayo amaa xuquuqullaahi ilaahay xuquuqdiisa miyaa wahiya aluwal waa tay horraysene wahiya alawalu waa ta horrayse falaysa fiiha linisaa'i madkhalu dumarku meel ay ka soo gelayaan ma jiro bali rijaalu ragun weeye fazinaa biarbaca zinada afar ayay ku sugan tahay in shahiduu hadday ka markhaati furaan biru'yati lmujaamaca galmadii iyagoo arkaya wagayruhu oo min alxuduudina ihnaani laba ayay ku sugmaan waman ataa bahiimatan ka u tagaana ka zaani buu la mid yahay laakiin lishahri sowmi bisha soomka bilhilaali bilashadeeda cadlun ayaa ku filan ra'aahu arkay laylata alkamaali habeenkii ay buuxsantay waxa uu leeyahy sheekhu xuquuqda ilaahay waana qaybkii hore ee markuu sheegayey ayaga ayaa horraysay humaa xuquuqullahi walinsaani buu yihi haanihi baa buu yihi markaa waana qaybtii hore markuu sheegaye ayaga mar hadday xuquuq ilaahay noqoto dumarku markhaati kama galaan rag caadiliinahunbaa ka gala zinadu afar rag ayay ku sugmaan oo mujaamacada iyo galmada yacni arkayey meel bay ku wada jireen iyo way qaqawanayeen la dooni maaye waxaa la doonayaa xubnahooda oo isku jira inay arkaan waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa ilaahay wuxu uhi kuwa ku ganaya dumarka dhowrsoon zino een afar markhaati la imanin siddeetan jeedar ku dhufta baa ilaahay yidhi zinadu waa dembiyaalka ugu xunxuno shahaadadeedana waa la adkeeyey xuduudda intii kale ee xuduudda ahayd laba ayay ku sugmayaan nin qofkii markaa bahiimo u tagaana waxau noqonayaa zaaniga oo kale liwaadkuna isaguna waa la mid oo haddii cuquubadeeda ay kaba nuqsaansan tahay cadadkii ma mancinayso ayadana waxaa ka markhaati kacaya un ityaanulbahaayimka iyo liwaadka iyo iyagana afartaa ninunbaa ka markhaati kacaya oo zinada ayuunbay la mid noqonayaan laakiin bisha soomka ayada bilashadeeda hal caadilo oo habeenkaa ay buuxsantay arka ayaa ku filan oo iyada hal markhaati way ku filan tahay marka loo eego xagga soomka marka loo eego wey haddii dhinacyo kale loo eegayo maaha waa haddii xagga soomka un loo eegayo waxau sheekhu amaa xuquuqullaahi ilaahay xuquuqdiisa wahiya alawalu waa ta hore e falaysa fiiha linisaa'i madkhalun dumarkii ma soo gelayaan bal irijaalu raggii ayuunbaa soo gelayo fazinaa tahbutu biarbaca afar nin bay ku sugmin in shahiduu hadday ka markhaati kacaan biru'yati lmujaamaca jaamacada aragtiyeeda hadday ka markhaati kacaan wagayruhu min alxuduuni ihnaani laba ayay ku sugmayaan waman ataa bahiimata kaugu tagaa ka zaani buu la mid yahay laakiin lishahri sowmi cadlun baa u sugnaaday ra'aahu bilhilaali bilashadii arkay laylata alkamaali habeenka i buuxsantay farcun fii shahaadati alacmaa qofkii indhaha la'aa shahaadadiisii iyo markhaatigiisii ayuu faracna ka hadlayaa in yashhad ilacmaa bishayin qofkii indhaha la'aa haddii uu arko hadduu ka markhaati kaco wax lam yajib ama lam yujab lama waajibinayo ama lama qaadanayo fii kayri khamsin shan waxaan ahayn wahiya mowtun waa dhimasho wa nasabu nasab waalmilku iyo milki waaliqraaru iyo qirasho mimankaadii lasimahu uu qabtay oo laasimay bidabdihi qabashadiisa ilal adaa intuu ka gudanayay watarjama iyo tarjamadii walam tajuz shahaadatu mri'in ma bannaano qof markhaatigii bijari nafcin lah nafci soo jiidanaya ow dafcihaa canhu darar ama nafdiisa dhibaato ka dafcinaya markhaatigiisu ma bannaano waxa u leeyahy sheekhu haddii uu qofkii indhaa la'aa ka markhaatikaa wax lama sugayo oo shahaadadiisa lama aqbalayo wixii arag ku tacalluqa waayo dee wuxuu ka markhaati furi karaa waa sawd aswaaduna way isu wadeegin waxaa laga yaabaa qof inuu qofka kale sawdkiisa iyo codkiisa uu matelo shan meelood wixii aan ahayn shantaa meelood waa geeri geeridu waxay ku sugnaataa maqal tasaamucay ku sugnaataa asbaab fara badan bay leedahay markaa istifaada iyo markaa ninkaas inuu dhintay waa loo cuskan karaa wuu ka markhaati kici karaa nasab baa la mida ayadana wuu ka markhaati kici karaa hebel inuu ina hebel yahay erataas ina heblaayo tahay qoladaa uu yahay waayo ruya iyaduna kuma tacalluqdee waa wax tasaamucba iyana ku sugantaa milki ayaa la mida mar haddaan cid munaasici ku haysanin waxaa mid qofkaasaa leh iyadana iyo shaygaasi waa mamluuk uu ka markhaati kici karaa iqraar buu ayana ka markhaati kici karaa ciduu laasimay oo uu dabdiyey ilaa intii markaas uu ka gudanayuu ka adeynay masalan qof baa intuu isoo agtaaga yidhi gabadhaydii waan furay addoonkaygii waan xuray dabeetana dhab buu siiyey ilaa markaa maxkamadda isu geeyo wuxuu hi ninkani sidaasoo qaadiyow yidhi oo imaqashiiyey ilaa intaan ka qabanayan kaa keenayay inuu gabadhiisii furay taana waa la aqbalaya tarjamadana iyadana waa loo aqbalaya tarjamadu dee waa markhaati oo haddii markaa uu qaadigii turjumaan samaysto turjumaankana nin indhala noqdo markaa isagu dee waxa uu maqlaya unbuu turjumayaayo taana markhaatigiisa waa loo aqbalaya waxaa kaluu markaa sheekhu inoo raaciyey arrin markaa ayana xagga markhaatiga la xidhiidha oo qofka inaan markhaatigiisa la aqbalaynin haddii markhaatigaa naftiisa nafci ugu soo jiidayo oo hadduu addoonkiisii iyo mukaatabkiisii iyo yacnii qofay wax wada leeyihiin iyo hadduu u furayo lama aqbalayo waayo nafci baa uu ku soo jiidanaya ugu jira markhaatigan hadduu darar iyo dhibaato iskaga reebayana ayana la aqbali maayo oo dee wax loo sheeganayo oo masalan caaqilo wax loo sheeganayo oo kale dii loo sheeganayo hadday markhaati ka furaan oo ay markaa inay dadkan markhaatiyadan iyo waxaa loo soo taagay ay faasiqiin yihiin ay furaan iyagana laga aqbali maayo dee waxba iska difaacayaan markaa wuxuu dhin yahay shadiil acmaa bishayin hadduu furo lam yajib ma waajibayo lama aqbalaya fii hayri khamsin shan waxaan ahayn wahiya mowtun wa nasab waa geeriya nasab walmilku iyo lahaansho waliqraaru qirasho miman ka timi lazimahu u laasimay bidabdihi qabashadiisa iyo koobidiisa ila aladaa inta uu ka gudanayo ka horgeenaya qaaday watarjama iyo tarjamadii walam tajuu shahaadatu mri'in qof markhaatigii ma bannaana bijari nafcin laa nafci uu soo jiidanayo u furo aw dafcihaa canhu darar ama dhibaato uu nafdiisa markaa uu ka reebayo waxay markaa fuqahadu ay inta badan ay ku khatimaan abwaabtooda cidqiga ayagoo markaa tafaa'ul-aan ay ka toorajeynaya ilaahay ayaga iyo ciddii akhrida iyo ciddii markaa kutubtaa ku intifaacdaba naarta inuu ka xoreeyo markaa kitaabuulcidqi xorayntii ayuu kitaab yahay cidqigu cataqa alfarqu bimacnaa marka dhasha yare ay duusho ay keliyowda ayaa la yidhaahdaa sharci ahaanna waxaa la yidhaha milki aadami laga suuliyo lahaansho bini aadmi lalahayo laga suuliyo iyadoo ilaahay loogu dhowaanayay faku raqaba qoor xoraynteed baa ilahay waid taquulu liladii ancama allahu calayh wa ancamta caleyh adiguna adu nimcaysad xoraysay baa layidhi waxaa kaloo nebigu sala allahu alay slam qofka xoreeya addoon muumino ah ilaahay xubin kasta oo ka mida addoontaa uu xoreeyey wuxuu kaga xoreynaya xubin xubnihiisa ka miduu naarta kaga xoreynaya xata alfarji bilfarj xubinka tarankana xubinka taranka ayaa lagaga xoreynaya kaana fidaahu min annaar xadiidkana wuxua qofka xoreeya addoon muumino ah naarta ayay furasho uga noqonaysaa markaa wuxuu sheekhu uhi yasixu waxaansaaya cidqu maalikin maalik cidqiga ayaa ansaxaya mukallafin oo mukallafa xurin oo xore rashiidin oo rashiidoo mutlaqi tasarufi oo tasarufkiisu sii daysan yahay bisiiqatin buu ku ansaxayaa sariixa cad ow kinaaya ka anta xurun baa tahy muctaqun baa tahy mawlaaya kee aan xoreeyow wamanka libacdi cabdihi addoonkiisa barhkii qadactaqaa xoreeya saraa calayhi wuu saraayeen fi ljamiici dhammaan mutlaqan iyadoon la kala qaadin ow actaqa shariiku baa milka uu xoreeya saraa aydan wuu saraayeenoo wuu gaadhay libaaqilcabdi addoonka intiisii kale xaydu ay saraa goorta uu ku hodanoobo weeyaan biqiimati shiksi qaybka qiimihiisa alladii kaasoo qad fawatahu wuu ka tegsiiyey cala shariiki walyu-addii qiimatahu ha gudo wa kullu cabdin addoonka soo saara noqday milka aslihi asalkiisa milkigii noqday ow farcihi faxkum bicitqi kullihi dhammaantii inuu wada xoroobay ayaad xukumaysaa waxa uu sheekhu leeyahay cidqigu wuxuu ka ansaxaa maali kastoo addoon leh cidaan waxba lahayn cid waxba ma xorayn karto mukallafahoo baaliqahoo caaqila xor ah rashiidahoo aan safiih ahayn mutlaqi tasarufi oo tasarufkiisu sii daysan yahaye aan maxjuulu calayhi ahayn cidqigu wuxuu ku ansaxaa siiqo cad ama kinaayo ah siiqada caddi waxa weeye anta xorun muctaqun mid la xoreeyey baa tay actaqtuka waan ku xoreeyey kinaayaduna waa wax cidqi iyo wax kalaba ictimaala yaa mawlaaya yacnii kii aan xoreeyow ama kii in madaxda ahayowna waa noqon karaa waxaa kaluu leeyahay sheekhu hadduu addoon uu lahaa badhkii xoreeyo badh buu xoreeyey saraa caleyh fi ljamiici mutlaqan ama waxa haysta ama yaanu haysanine wuu wada saraayaynayaayoo dhammaantii waa wada xoroobayaa haddiise uu xoreeyo addoonuu qayb lahaa ayuu milkigiisa iyo nasiibkiisii xoreeyey waxaa la eegayaa inuu nasiibka ninkan kala bixin karayo inaanu bixin karaynin haddii uu wuu saraayeynayaayo addoonka intiisii kalena wuu saraayeynaya wuu xoroobayaa waa xaysu aysara biqiimati shaqsi aladii qad fuwata intanuu ka tegsiyey qaybkanuu ka tegsiyuu ka xoreeyey shariigiisa shaksigiisa hadduu hodan ku yahayuu haysto addoonkii waa wada xoroobayaa walyu-addii qiimatahu qiimata nasiibi shariikiina isagu ha gudo oo ilan isaga ka xoreeyee ha gudo waxaa kaloo halkana inoogu haddii kale aanu haysanin shaksigaa qaybkaa kale ee ninka kale leeyahay wuxuu ku celiyey lacagteeda haddaanu haysanin ma saraayeynaya isaga intiisumaa xoroobaysa inta kalena ninkii kale addoon bay u ahaanaysaa waxaa kale uu yidhi sheekhu addoon kasta oo uu yeeshay asalkii ama faraci waalidkii baa yeeshay ama faraciis baa yeeshay waxaa la xukumayaa dhammaantii inuu wada xoroobayo ama qahriyaada sida irhiga oo kale ama ikhtiyaar sida shiraha oo kale wakfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma dee inaad addoonsataana meesha ma taallo wamaa yenbagii liraxmaani an yattakhida waladan in kullu man fi samaawaati waalardi ilaa aata araxmaani cabda marka addoonnimo iyo waladnimo ma kulmi karaan bay aayaddaana ka soo qaateen markaa wuxuu leeyahy sheekhu yasixu cidqu maalikin mukallafin xorin rashiidin baa ansaxaya mutlaqi tasarufi oo tasarufkiisu sii daysan yahay bisiiqatin buu ku ansixi sariixin cad aw kinaaya ka anta xorun baa tahy muctaqu mid la xoreeyey baa tahy mawlaay kii aan xoreeyo waman libacdi cabdihi qad actaqaa qofka xoreeyo addoon barhkii saraa calayhi fi ljamiic mutlaqan ma waxaysa mayuu haysana dhammaantii wada saraa inuu wada xoroobi ow actaqa shariiku baa milka uu xoreeyey saraa aydana libaaqilcabdi wuu saraayeyn oo wuu wada gaadhi xaysu goorta aysara uu ku hodanoobo weeyuu hayo biqiimati shaqsi qaybka qiimihiisa alladii kaasoo qad fawata uu ka tegsiiyey calaa shariiki shariigka kale walyu-addi qiimatahu qiimihiisana ha u gudo wa kullu cabdin addoonka soo saara noqday milka aslihi asalkiisa mid milkisan ow farcihi faxkum waxaad xukuntaa bicitqi kullihi dhammaantii inuu wada xoroobayo baabulwalaayi welihii ayuu baabiyey walaha qaraabaa layahay min almuwaalaati oo isweydiintaabay ka timi sharci ahaanna waa casabada ay sababta u tahay milkigaa ka suulay addoonka ee la xoreeyey udcuuhum liaabaa'ihim waqsuduu cinda allahi fain lam taclamuu aabaa'ahum fa ikhwaanukum fi ddiini wa mawaaliikum baa ilahay waxaa kaloo nebigu yihi inama alwalaau liman actaq walaha waxaa yeelanaysaa cidda xoraysay ayuunbaa yeelanaysaa wuxuu idhi uma alwalaau xaqu kulli muctiqin mid kastoo wa xoreeyey xaqi wey bihi yasiiru isagu ku noqon caasiban lilmuctaqi kaa la xoreeyey mid casabeeya min bacdi kulli caasibin caasib kasta dabadeed qariibin oo dhow wa xukmuhuna kaliri weeye fi tartiibi xagga tartiibta wanqulhu rar bacda muctiqin muctiq dabadeed licaasibi u rar acnii bihi dukuura waxaan u jeedaa kuwa labe min aqaaribihi ka mida fa muctiqun limuctiqin kan xoreeyey kii xoreeyey ayaa ku xigi falcaasibu binafsihi nafdiisa kii ku casaboobay ayaa ku xigi muqadama alaqaaribi xaal aqaaribta la hormarin wahaakadaa sidaasay hadeen ka irsim dhaxalkooda min anasabi ee biljihaati awalan jooyinka uma rutabi haddana rudbooyinka ilaa akhan walaal iyo wabna akhin mooyaane oo faqad xajaba kilaahumaa labadooduba way xijaabeen cani lwalaa'i jaddan liaab awowgii aabbo waa ka xijaabayaan fa in faqadta saa'ira almawaalii haddaad weydo saara alwalaa xatman libeyti lmaali baytulmaalka iyo bangiga muslimiinta ayaa maalkii dhammaantii la wada geyn waxau leeyahay sheekhu weluhu waa xaq kasta oo mid xoreeyey mar hadduu xoreeyo welihiisa isaga ayaa yeelanaya haddii markaa inaanu welo ku yeelan ama walaa cid kala yeelato ay la shardiyo shardigaasi laqwi ayuu noqonayaa sida xadiidkii uu ku soo baxay caaisha uu lahaa inama alwalow liman actaq walaha ciddii xoraysay ayuunbaa yeelanaysaa waxaanuu yidhi isaga waa xorayntaa ayuu caasib ku noqonaya mid casabeeye kii uu xoreeyey marka la waayo caasib kastoo qaraabo ah ayuu isagu caasib noqonaya cidqigaasu ku noqonaya xukunkiisuna waa sidii dhaxalka oo kale xagga tartiibta dhaxalkan walaha lagu dhaxlayaa waa xukunkii casabadii nasabka lagu dhexlaya oo kale waxaanad rartaa walaha intuu muctiqu dhintay hadduu kii xoreeyey dhintay caasibkiisii bimacnaa labaa ee qariibtiisa aha u raro dumarku ayaguma soo gelayaan haddii kaa la waayana muctiqulmuctaq kan xoreeyey kii xoreeyey haddii kaa xoreeyey kii xoreeyey kii xoreeyey la waayana kaa xoreeyey kii xoreeyey casabadiisii binafsii u casaboobay ayaa meesha imanaya iyadoo kuwa qaraabada la hormarinayo saasoo kale dhaxalkoodii xagga nasabka oo kale ayaa markaa loo kala horraysiin laakiin wuxuu leeyahay walaalka muctiqa iyo ina walaalkii awowga waa laga hormarinayaa halkanoo way ka xijaabayaan walaha way ka xijaabayaan haddii aad mawaalid oo dhan aad weydana welihii baytulmaalka ayaa yeelanaya uma alwalaawu waluhu wuxuu ihi sheekhu xaqu kulli muctiqin mid kastoo xoreeye xaqi weeye bihi xorayntaasuu yasiiru caasiban lilmuctaqi kaal xoreeye ugu noqon min bacdi kulli caasibin caasib kasta dabadeed qariibin oo dhow waxukmuna kalirhi waa dhaxalkii oo kale fi tartiibi xagga tartiibta wanqulhu faqihi oo waxaad u rartaa bacda muctiqin muctiqooyintii la waayay ama u geeriyooday kadib lacasibihi kii casamaynayay muctiqa u rar canii bihi dukuura waxaan ujeedaa kuwii labaay min aqaaribihii ka mid oo dumarkuma soo gelaya fa muctiqun limuctiqin kan xoreeyey kii xoreeyey buu haddana u sii tegi falcaasibu kaa casabadiisii binafsii u casaboobay muqadama alaqaaribi xaal la horraysiin kuwuu dhowaa wahaakadaa saasay ka irhihim dhaxalkoodii ahaadeen min annasabi xagga nasabka ay biljihaati awalan marka hore jooyinkaa lagu hormarin uma rutabi haddana rutbooyinka ilaa akhan wabna akhin walaal iyo ina walaal mooyaano faqad xajaba kilaahumaa labadu waxay ka xijaabeen can ilwalaa'i jaddan liabbay ka xijaabeen halkii markaa ay wada dhexli jireen fain faqadta saa'ira almawaalii haddaad weydo saara alwalaa xatman libeytilmaali buu noqon fain yakun xoran hadduu xor noqdo fa muctiqu labi aabbaha kii xoreeyey fa caasibun caasibkii baa soo gelay fa muctiqu abal abi aabbaha aabihii kii xoreeyey ayuu soo geli wahaakadaa saasaa tartiibu kulli martaba u ahaada